deeqdan dharka ah ayaa carruurta agoonta ah ee wax ku barta iskoolka hoose dhexe ee maamo orfan ee degmada aabudwaq waxaa ku soo sadaqaysay somaali faces waxaana munaasabadii carruurtan agoonta ah loogu qeybinayay dharka ciidda ka soo qaybgalay maamulka iyo macallimiinta iskoolka agoonta waalidiin iyo bahda waxbarashada dhammaan carruurtan agoonta ah ee maanta loo qeybiyey dharka ay ku ciidayaan ayaa wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyo rayrayn maamulaha dugsiga agoonta ee maamo orfan daahir cabdulaahi jaama ayaa u mahad celiyey somaali faces ee sanadkan ay siisay ardayda agoonta ah ee iskoolka maamo orfan ee degmada caabudwaaq halkaa maanta waxaan ku qaybinay dhar dharkaasoo ah dhar iideed waxaan u qaybinay ardada agoonta oo dhigatay iskuulka maamo orfan iskuul dharkaas waxaana soo gaarsiisay hay-adda somaali face oo uu nooga soo qaaday ninka layahay maxamed ibraahim shire waxaan leenahay ninkaas maxamed khayr badan allah kugu jaseeyo lacagtii waana soo gaadhay ciyaalkii dhar baan u gadnay wiilal iyo gabdho qof walba waxaa loo gaday joog dhara oo dhar iideedahoo qaaliyaho fiican ah waa iskuul lagu dhigta lacag la-aan oo khaas u ah ordada agoonta ah cid kale ma dhigata qof agoona unbaa soo geli karaa baahiyuhuna waa iska jiraanoo meesha diliya waa lacag la-aan agoon baan dhiganaysa meesha ay ku jiraan waa kiro qaar ka mid a carruurtan agoonta ah ee loo qeybiyey dharka ay ku ciidaan ayaa ka hadlay dareenkooda farxadeed aniga maxamed ciishe dharkan ciideenala siiyana waa dhar aad iyo aad u qiimo wanaagsan maalfays soo meedelinaya maxamed ibraahim shire dadkii soo dhiibay dharkan ciida iskuulkan lacaglaan ayaan ku dhiganaa fasalka shanaad hadda waxaan baasaynaa waan rajaynaynaa inaan baasna fasalka lixaad magacay waa siidiin cabdulaahi cabdire waxaan u mahad celinayaa somaali fays iyo maxamed ibraahim shire oo soo gaarsiiyey dharkan halkaan daawanaya waxaan ka codsanaa in waxay noo tahay kala noo tara iskoolka waxbarashada aad ayay u sarraysaa iskoolkan waxaan ku dhigaynaa lacag la-aan toddobamed saynis iyo soomaali iyo sooshiyaal iyo xisaab iyo carabi iyo tarabiyo aniga magacay yasuus maxamed cabdi maryo ciid toob iyo baashiisii lagashada iyo shaatigiisii iyo kabo iyo baashi suunka dhexda looga xiranayay toddobo xisaab iyo saynis iyo carabi iyo tarbiyo sooshiyaal iyo soomaali intaasaa qaadana faadumo xaaji iyo shukri sahal maxamuud oo ka mid ah waalidiinta iskoolka carruurta agoonta ee maamo orfan ee degmada caabudwaq ayaa u mahad celiyey somaali faces iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay ciidaan carruurtooda ilaahay baa mahadda weyn iskale marka ugu horraysa soomaali fays daqiiqda ay soo bixiyeen waxaan ilaahay uga rajaynayaa meeshay ka soo bixiyeen barwaaqo badan annagoo ah agoonta waalidkood annaguna waan ku farxanay ciyaalkuna way noogu farxeen khayr badan allaha siiyo ilmahayga waxaa halkaan dhigataa afar carruura oo agoon ah ma aanaa haysan dhar aan ku iidno iyo lacag aan ku iidno midna waxaan u mahad celinaynaa dadkii naga farxiyey annagaiyo ciyaalkeenna lacag kuma dhigtaan ciyaalkayga afar weeye waa agoon iskama bixin karno iskool kaleeto iskoolkan baa ciyaalkayga wax ku bartaan ugu dambayntii ayaa madaxa waxbarashadaha degmada caabudwaq xasan axmed diiriye waxa uu ugu baaqay cid kasta oo alla wax siiyey in ay soo caawiyaan carruurta agoonta ay wax ku barta iskoolka maamo orfan ee degmada caabudwaq oo hadda goob ijaara wax ku bartaa waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah ka faa'iidaysta oo walaalihiin sadaqana way inii tahay waxay kaloo inii tahay farxad bay u tahay ayagana idinkana sadaqa inii tahay ka faa'iidaysta sidii walaalkiin oo kale maxamed ibraahim shire iskuulku sida xaqiiqda ahe taageero fara badan buu u baahan yahay ardada lacag lagama qaado waayo waxaaba loo gadaa waa qalinka iyo buugta ayaaba loo gadaa waa ciyaal agoon ah waa agoontii caabud waaq ha laga faa'iidaysto ha loo sameeyo farxaddooda ayaala cabdulaahi jaamac radio daljir